shirkadda kulan oo ogolaaday in ay dhisaan oo wax ka qabtaan eeraboorka eedadiisa waxaan ku sugannahay eeraboorka caasimadda waxa u nimidna waxa weeyaan kambanigan oo loo ogolaaday inay wax ka qabtaan oo ay dhisaan oo mashaariic geliyaan gacantana ku hayaan waxaan leenahay cid kastoo qusaydanaha kula shaqayso gaar ahaan waxaan baaq u jeedinaynaa dadka waxgala ee ka soo jeeda deegaankan hadday yihiin kuwa soomaaliya ku sugan iyo hadday dibadda ku sugan yihiin waxaan leenahay ka qayb qaata horumarka deegaankiina iyo degmooyinkiina qof walba wuxuu usoo laaban doonaa gurigiisa hadda inta halkan joogto dhammaantood waxay heegan u yihiin inay shirkadda shirkadda kula shaqeeyaan xoog iyo xolaba inay kula shaqeeyaan marka hadafkeeda ujeeddadooda wuxuu yahay inay hormariso gobolka inay shaqo abuur u samayso inay bilicda soo celiso een, waxaana diyaar ay u tahay shirkaddu een, in ay wax kasta ay ku hormari karto ama ay ku soo celi karto bilicda deegaanka ay ka qayb qaadato Een, shirkaddan october isla sanadkan 2017 een, markii ay tagtay meesha oo ay tartan badan gashay oo la kala xulay shirkadaha waxa ay ku guulaysatay in la siiyo airboortka magaalada dhuusamareeb in la siiyo loona ogolaado loona fasaxay Een, maadaama loo fasaxa marka waxay diyaar ka dhigtay agab kasta oo ay ku shaqo bilaabi karto ama fursad kasta oo ay shaqada ku bilaabi karto isla bisha soo socota 2018